xildhibaan xaawo sakor ayaa warfidiyeenka u sheegtay in maalintii toddobaad ay go'doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishadda ah baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka a ogtiin shabaabaa xirtay wadooyinka meel la galaay ma lahan raashiin ma lahan kiilada sokorta laba doollara la gadaayaa litirka shidaalkana saddex doollara la gadaayaa laakiin taas waxay ugu taallaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan shacabka ay u adeegaan waxa iyaga loo tababaray mise maxaan lahay ciidan soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan waxaan ka codsanaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo maxaan lahay dhammaan qaybaha shir kala gadisan ee dowladda ra-iisul wasaarihii gudoomiyii baarlamaanka uu ku jiro si degdega in wax looga qabto arrinkaas sababtoo sida idinka aa ogtihiin baydhabo waxaa ka jiro macaluul badanaa ka jirto abaaro badanaa soo noqnoqday fatahaado badanaa ka dhacay ayadoo saas ay tahay go'doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas marka dowladda federaalka soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalanka argixisada la samaynayo hadday wadaan ha soo dedejiyaano haddii meel uu ka yaalin inay soo qaadaan waajibay ku tahay ayagaa shacabka matalo maamul goboleedka uu u horeeyey madaxweynaha ee maxaa lalahay cabdicasiis iyo xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa in si degdega shacabka soomaaliyeed oo ku nool degmada baydhabo inay oga qaadaan go'doonka saaran xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada baydhabo ayaa waxaa ka mid ah maxamed abuukar kaas oo tilmaamay in go'doonka ay ku sugan tahay baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacayaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon waa masiibo kaloo soo korortay baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimaddii kumeel gaarka koonfur galbeed waxaad kaloo la soctiin baydhabo inay tahay guud ahaan soomaaliya magaalada dadka ugu baraka oo olmost dad ku dhow half milyan mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaaro iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftooda deegaanadoodii horey ugu soo barakaciyeen oo half milyana oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aad nasiib darro u ah waxaad la socotiin magaalooyin kaloo koonfur galbeed ka tirsan oo sida cudur iyo waajid iyo diinsoor qascadheere muddo shan iyo toban sano ah ay go'doonsanayeen marka baydhaba dadkii haddana ay xoogaa soo micin badeen in haddana culiqabateenka loogu daro waa nasiib darro aad u weyn waan ku cambaaraynaynaa dee waxa wax sameeyana waa shabaab dee bulshadan soomaaliyeedna dhibaatada maalin welba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin waa nasiib darro maalin welba soo kordhaysa baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay ka soo jireen barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin kuwa aan baraka ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaarila daaladhaacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen xildhibaan maxamed abuukar ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo deg deg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan baydhaba marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyey in arrintaas tallaabo deg dega laga qaado waayo waddooyinka u baahan in la furo annaga maadaama de xildhibaanadii federaalka aan nahay qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka madaxweynaha iyo de ii sheega xukuumadda waxaan rabnaa inay arrintaas gurmad deg deg ah tillaabo deg dega laga qaado sidii waddada loo furi lahaa annaga waxaan noo qorshaysan inaan de kayladaan u samayna xildhibaanadu qoryo ma wataan ma hubaysna ee ii sheegadi bulshadii inay abaabulaan dowladda ay kula xisaabtamaan waddooyinkaas sidii loo furi lahaa shacabkaa dhibaataysan cid allaale ciddii wax u tari kartana si loogu gacan ugeysan lahayn intaasaa iise doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xorayntii diyaargarowgii bulshada horey u socdayna de dadka waa la abaabulay oo diyaargaraysiin diyaar waaye de dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowab mataqaana ii sheeg adi gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adduunyay meelo kale dhibaatadu sii saamaynaysaa marka dowladda soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta wuu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka inay maanta shacabkii soomaaliyeed dhibaato intaan leeg ay u geystaan dee looma dulqaadan karo maanta galaas caanaha lama geyn karo baydhabo dee ilmihiibaa ii sheegadi maanta caanlaan ku ah dadkii waaweynaba waayeeladan awoodin gaari ma geli kara wax ma socon karaan marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdega arrintaas tillaabo uga qaado hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay ururka al-shabaab go'doomiyeen magaalada baydhabo taasoo keentay in qiimaha maciishaddu ay sare u kacdo islamarkaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho